annagu maalmahan howlo badan aan ka wadnay eryada oo amniga ku taxalluqa oo amniga quseeyo mar waliba amniga waxyaalaha amniga ah iyaga way dhibaayaan waa ognaha raggan dhalinyarada ah oo fidnada dalka ka wado marka waan sugayna caqabadahan way sameeyaan waana ognahay baalahan khiyaanada ahay habeennada meelaha geliyaan oo habeennadaasay meesha geliyeen ilaahay subxaana watacaala waa naga badbaadiyey inta muslimna allah ka badbaadiyaan leenaha shartooda ilahay idankiisa ayagay ku ekaa doontaa iyagaan iyagaana ku jabi doona hadii la yidhaha waa halkee bay geliyeen miinada waxay geliyeen waddada bartankeeda oo soonaha la yidhahdo muxuu ahaay sheeg ama waddada la yidhahdo shaleec cabdiwaayil ama la yidhahdo muxuu ahay waddada laamiga taga waxarcad kabacdi adiguna xaggeed ku sugnayd anigu waddadan mar ayaan ka imiday dhanka waxaan ka imiday suuqa xoolaha waddadaasaan soo maraayay horteedun bay ka kacda baasha ilaahay subxana watacalana waa iga badbaadiyey marka waxay u eg tahay miino meel laga hagayay a miinada rumuudka nooca rumuudka u isticmaalayan waay haye kabacdi maxaa dhacay markuu qaraxu dhacay qaraxu marka u dhacay hadda waa anagu markaan qaraxa arkay oo gaari hortiisa ka kacay gaariga anaa waday darawalka ahay waa ka istaagay alxamdulillah wax qalqala ma dhicin aniga baarisaan galnay kollay dad aan uga toonsanahna waa xeran yihin hadeertaan oo aan hadda baaris ku wadnay dadkay adeegsanayeen inay kamid yihiin aan aaminsannah ilaa ayagu waxa weye ragga caqabadaan ka shaqeeya waxa weye dad bay u adeegsadaan maa ayagu ma iman karaan meesha waa garta inteeba u jiray qaraxu baabuurka wallahi waa wax laba mitir camal ujiro waxaan laba mitir
maxaa soo gaaray adiga iyo dad kale hadday kula socdeen gaari wax kalo cid kale wax gaara ma jiraan alxamdulilah cid kale wax gaartay ma laha alxamdulilah waxnana ma gaarin waa qarax intee leeg waa ma qarax yarbaha mise qarax weyn oo maaragtay uuro iyo qariye meesha qarax qarax weyn weeyo qarax ilaahay muxuu ahay awoodiisa ay tankiisa weyn tahay dhulka uu gooyo waa dhul ilaahay afar mitir saddex mitir qar isku weera waa waa gartay marka imise qofaad soo qabateen mastoonki qof iyo laba weeye wax badanba maahan qofkii meesha ka cararay iyo qofkii gudihiisa uu ka dhex cararay qofkaas labadaas baan uhaynaa ayaguna hadda hayadaha amnigaan udhibno baarisaa lagu jiraa insha allahu tacaala waana saacadaha soo socdana waa xogtiisa insha allah waa soo dhamaystirayna hadii ilaahda miyaad u jeeday qofka cararay qofka cararay markaan gaariga ka deganay uu guriga laba albaabo lahay albaabka kaleu ka baxay yaa baari sameynay waana laga daba tego waa lasoo marka waxaad aaminsan tahay in guri laga hagayay deegaanka a guriga deegaanka lagala hagaaya waa gartay marka miinooyinkan aad ba uga dhacaan hurwaa maxaad ka qabanaysaan sidii aad u yarayn lahaydeen horta miinooyinka miinooyin meesha lagu abuura maana miinooyin lasoo qaado waay inta meel kale gobolka gobolada gobolka kamida lagu soo habeeyo amba xaafadaha shisheeye degmooyin kale meel kale lagu soo habeeyo ayaa lasoo qaada habeenka shala dhexe ama maalin ama xilligaa gelin un dadka meesha jooga aysa waxaynaynin un aan xilli kala gaduwan bay soo qaadaan way dhigaan marka ha dhigaaneen muxume qaar badan baan qabanay haddana insha allahu tacaala dadkii dhigaayay iyo guryahay ku sameynhayen xataa qayb kamid a lagu soo qabto haddana waa soo qabanayna insha allahu tacala waana daba joognaa hadii ilah yidhaha waa gartay halkee baa lagu soo sameeya qaar waxay kusoo sameeyaan gobolada qaar waxay ku sameeyaan guryo oo ka fog muxuu ahay baadiyaha ah me hadba meelay kusoo sameeyaan laakiin xogtooda markaan helno si aan xuraan badan u sameyno waa daba taaganaha insha allahu tacaala waana la helaa meelaha ay ku sameeyaan waa wax macmil ahoo gacmaha lagu sameeyo baaruud iyo ruulooyin wax isu keenkeena waayo wax xataa casriya maahan waana dareensannaha insha allahu tacala ragga sameeyana ilahay idinkiis raadkoodii iyo xogtooda waan haynaa waana dabakacaynaa waana ka daba tegi doonaa hadii ilah yidhaho waa garta waxaa jira dad kaloo qaba in miinooyin fara badan oo magaalada lagu qarxiyo in lagu diyaariyo deegaankaas hurwaa ma jirta arrintaasi walaal ma jirto ma jirto ma jirtaan ku leena waayo waxaan hadda aan wadnaa oo amniga quseeyo dirsayntii oo guryaha ahay guri gurigaan utirkoobnay waana galnay wax lagu samayn karaana ma jiraan waxaan xaafado kale iyo meelo kale lagu soo habeeyaa waana lasoo qaadaa hurwaay waa laga aaminsanya waa ognahay laakiin hurwaay waxaas kama jiraan dadkuna wakti hore way ahaan jirta laakiin hadda alxamdulilah shiru caalamiin hurwaay waa wax iyaro kooban oon ognahay oo guriguri aan u naqaano waa hadii ilah yidhahda mana ku samayn karaan waa garta hurwaa waa degmo weyn midda kale waxay u furan tahay dhulka baadiyaha ah hadday tahay dhinaca afgooye balcad iyo hadday tahay dhinaca waxarcade iyo xeebta dhinacyo badan baana laga soo geli karaa soma sida aad ogtaaba hurwaay ma weyn hurwaay waay waxay ku weyneynaan kuu sheegaan laamiga suxiga muxuu ahay exit control iyo muxuu ahay ilaa iyo balcad wixii ka dhanka koonfur qorxdhac ka jiro waa yaqsi dhankaana waa hilwaa hilwaa marka waxa waye hadday warshadi cocacola hilwaa noqoto oo ay noqoto muxuu ahay qabuuri barkaad ee ahaalid waaba dhihi lahaynay laakiin probleemka inta yartaa u ka jirto waxa waaye intaan yartaa annagu inaan tirkoobno oon xasidno oo amnigeena aan ka jawaabnaan diyaar u nahay laakiin insha allahu tacala iskaashiga hay-adaha amnigani waa wada waa ku wada jirnaa hawshuna way socotaa insha allah mar dhowna waa soo gabagaboobeysaa haddii ilah yidhaha waa gartay laakiin dee hurwaa gidaar maad ku wareejiseen sababtoo a dhul bannaan oo weyn bay ku furan tahay soo ma gidaar kuma wareejin laakiin ciidamada amnigaa ku wareegsan habeen iyo maalinna ku dhex roondeeyo oo amnigeeda sugaayo har iyo habeenna u taagan ayagoo luga iyo ayagoo ciidanaba intaba taagan iyo xataa shacabkii oo la shaqaynayo waa gartay marka waxaa jirtaa in wa- mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha hortaagan dowladda madax kala duwanna way qiratay waxaa ka mid a wada shaqaynta ciidamada amniga iyo shacabka oon mar walba wanaagsanayn oo arrimahan oo kale aan ciidamada amniga usoo sheegin bal haddaad tusaale ii soo qaado wax aad qabateen bishii ugu dambeysay oo ku saabsan dadka si aad ugu qancin lahaydeen in ciidamada amniga la shaqeeyaan ila wadaag ciidamada amniga iyo muxuu ahaay iyo shacabka wada shaqeyn waxaa ka shaqa ka dhexaysa boqolkiiba boqolkiiba boqol aan dhihi karo waayo waxay ku xiran yihiin muhiimadda waa maamulka iyo ciidanka maamulka ciidanka markay wada siman yihin shacabkina waa gacantii labaad wayna wada siman yihiin waana wada shaqaynayaan haddana xogta waan wadaagnaa hataa shacabka qad kamid aha nala shaqaynayo xogtana siinayo waxa dhibaatada ka dhacaya iyo xilligay sameynayaan sagaal saaxibiinimo ayagoo miinada dhigayna soo wacayeen haddii boqolkiiba boqol wada shaqayntu ay wanaagsan tahay qaraxan maanta ku- kugu dhacay ku qabsaday waa lasoo sheegi lahaa soo ma laakiin eriyada oo markaas ay wax ka dhicina waxay tahay meel yar oo aan la deganayn oo dadka isu badnayn ma garat waa gartay laakiin guryaha laga hagayaa tiri marka dabcan guryahaas shacabaa ku nool Guri- maxay usoo sheegi waayeen gurigaas guriga shacabaa ku nool guriga shacabaa ku nool qofkaasna gurigiisii asabaha oo hadda aan aan aan- aan aan raadinayn uu kamid yahay guri waa guri dhowr albaab leh oo laga soo gala leh laftirkiisa waxa waaye shakkiisa uu leeyahay waanan anagu laftirkeenu meel ganacsiga uu ku dhawaay gurigan oo aanan malaysanayno hadda marka aanan dareenka iyo barbareemka aan dheeriga aanan ka qabin